bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadyaal hamiinfayla ka dhowaada qodobada warkeen hamiinamo e idaacadda warsan singhayta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaali maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo wuxuu uuse la kulmay madaxda ganacsatada soomaaliyeed us-oona kula hadlay xaalada gurmadka abaaro ee dalka ku dhawaasada unugya weybayo ka dhaawacmeyna bambagacmeed kureed markioo la sheegay intiyo ka ciyaarayeen dhalinyaro ku tirsan shabaab iyo weybayo geekala ka bandhigay magaalada baydhabo kureed markiyo maamulka koonfur galbeed hanisdhiibeen gargaar beesiya weybagee kala hadeersay guddiga abaaro maamulka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaankii jirid artiisan ku baaqaday doorashadii farmaajo weybaosageeka ka amuuday magaalada muqdisho isla madaxweynaha soomaali farmaajo weyba ku tacasiyeeyey dhimashadii kakoyti ilaang naxariisada xildhibaan saciid banaanbax laka taageerayo madaxweynaha soomaaliya weybayogeeka ku shaldhiyeen degmada buulaburda iyo jowhara khasaaraha shaldeeri ciidanka dowladai al-shabaab oo xalay ka dagaalameen qalimow ee gobolka shabeellada dhexe akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal hamiinimada idaacadda warsan sinhayt weyba ku mid aha tobanaan kun oo reer mexico en weyba ha ka mudaharaadeenna madaxweynaha maraykanka donald trump
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsadayaal hamiinfayla hamiinamo isniin ow talaadana hagalahayd taaragdan iyo ka-eedan datum igtum isadiida bilo lamaa sanadka dhamadu kuntum i todobada ka dhowaada warkii ofisanga madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk soomaali maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo weyba uusa kulan la qaaday guddiga ganacsatada soomaaliyeed uusoona kula hadali xaalada gurmadka ee abaaro ku jiran soomaaliya madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk soomaali maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo kulan weyba uusa la qaaday madaxda rugta ganacsiga soomaaliyeed weybana uusa kula hadalay sidii qeyb un ku qaadan lahaayeen gurmadka lansamaya haydadka saameeytay abaaro ku jiran gobolada soomaaliya madaxweynagaiyan sheegay madaxda rugta ganacsiga soomaaliya anti dalkiyo ku jiraan abaaro wiin islamarkaadna ganacsatada soomaaliyeed dugfadow antiyo muujiyaan doorshoka ka-eedan badbaadiyowka ummadda soomaaliyeed agaasimaga rugta ganacsiga soomaaliya cabdi cabshir dhoore iyo faah-faahin kubii kulankayo la qaadeen madaxweynaha cusub ee soomaali farmaajo weybaana uu sheegay intii oo muujeen antii oo taageersiyen ganacsatada soomaaliyeed iyo qayb ku qaadan doonaan doorshowka ka-eedan gargaarowka dadka saameeytay abaaro saasoo kale bowse tilmaamay intii madaxweynaha uuse ganacsatada soomaaliyeed uuse ku asadiyay antiyo biyan gargaarkan laha ku dhisawa madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu kala hadlay maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu kala hadlay laba qodob ganacsatada uu hogaaminayo gudoomiyaha horta ganacsiga soomaaliyeed gabayre laba qodob aad muhiim u ah wakhtiga lagu jiro qodobka koowaad soomaaliya waxaa ka jira abaaro baahsan oo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan saameeyey runtiina soomaalidu ay u leedahay dhaqan wanaag iyo sharaf inay iska kaalmeeyaan dhibaatooyinka jira laakiin ilaahay dadka xoolahooda ma simin dadka qaar waa ganacsato xoole ilaahay siiyey madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey asaga oo aan amrayn asaga oo aan maaragtay asagu aysan talo gaar ah aysan ahayn ummadda soomaaliyeed oo ay ganacsatadooda hogaaminayso dadka ilaahay wax siiyey qurba joogta inay u istaagaan dhowrka biloodoo soo socda inta dowladdu ay ka caga dhiganayso nidaamkan ay ka hagaajinayso in dadka soomaaliyeed ay abaaruhu waxyeeleeyeen in loo gargaaro waxa la wixi la hayo ummadda soomaaliyeed laga gaarsiiyo loo ururiyo meel walbana lagala hadlo ganacsataduna ay arrintaas hormuud ka noqoto wax alla waxay awoodaanna ay ummadda soomaaliya ku gargaaraan qodobkaas gudoomiyaha horta ganacsiga maxamuud gabeere waa uu aqbalay waana uu soo dhoweeyey inuu shaqo ballaaran ka qaban doono ayuuna ballan qaaday qodobka labaad dowlad kasta oo dhalata caalamka ama soomaaliya meeshay rabtaa ku taallo waa inay mar walba ganacsatada iyo ayada uu dhex maro wadahadal wadahadalkii maanta meesha ka dhaca waxa uu ahaa madaxweynahana uu runtii maxamed cabdulaahi farmaajo uu nala wadaagay in dowladda soo socotaa ay noqon doonto dowlad ummadda u fulisa waxa la yidhaahdo adeega kulankan iyo wada qaadeen madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo rugta ganacsiga soomaaliyeed iyo weybawsaakeedaya xeello gobolada qaar ee soomaaliya ku teeganta abaarwiintaas u saameyn kuweel dhate dadka iyo duunyada dhinaga kalena gargaar beesa iyo weybagee kala hadeersay guddiga abaaro maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya muxdiin xasan maxamed xusni iyo faafahinta warkan ninhaya kulankan maanta ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada baydhabo ayaa waxaa wada qaatay guddiga abaaraha ee heer federaal ee baydhabo soo gaaray iyo kan maamulka koonfur galbeed waxaana goobjoog ka ahaa guddoomiyaha degmada baydhabo kulanka ay waxaa sidoo kale ka qayb galay kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed maxamed xasan fiqi waxaana guddiga abaaraha ee maamulka koonfur galbeed ay warbixin siiyeen guddiga heer federaal ee booqashada baydhabo kusoo gaaray waxaana guddiga maamulka ay ku wareejiyeen lacag gaaraysa boqol iyo konton kun oo doolar oo lagu talagalay in lagu caawiyo bulshada baydhabo kusoo barakacday boqol iyo konton kun oo doolar oo lagu talagalay in lagu caawiyo bulshada baydhabo kusoo barakacday kulanka kadib ayaa waxaa wariyaasha la hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed cabdiraxmaan aadan sate oo faahfaahiyey kulanka iyo socdaalka guddiga heer federaal ay kusoo gaareen baydhabo
muddooyinkii lasoo dhaafay guddiga gurmadka heer qaran ama guddiga gurmadka qaran abaaraha wuxuu ka shaqaynayey sidii arrimahan dhibaatooyinka abaaraha ee saameeyey dalkao dhan wax looga qaban lahaa dadaallo culus ayuu ku jiray dadaalladaasii culus waxaa ka soo dhex baxay natiijadiisu ay noqotay in guddiga guud ahaan isu qaybiyo dalka intiisa badan oo guddigaasi qaybihiisa kala duwan ay maaragtay safarro ku tagaan qaybaha kala duwan ee dowlad goboleedyada ujeedkuna uu yahay sidii dadka dhibaataysan ee ku sugan deegaanadaasi loo soo maaragtay loo soo fiirin lahaa loona geyn lahaa ama loo gaarsiin lahaa wixii loogu talagalay oo guddiga gurmadka qaran abaaraha ay aruuriyeen lacag ahaan loogu talagalay iyo is-abdhayt garayn kadib waxaa loo ballamay insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan in aan maaragtay booqasho ku tagno meelaha ay dhibaatadu ka jirto sidoo kale lacagaha aan wadno oo jeegahaan aan wadno aan ku wareejino guddiga insha allah waqti dhow ayaan berri ayaan wareejin waqti dhow ayaan wareejin doonnaa haddii madaxweynaha cusub ee soomaaliya weyba warqad dhambaal ku gudoomay safiirka dowladda talyaaniga fadhi soomaaliya faahfaahinta warkan weyba ninhaya cabdulaahi maxmuud isaaq cafaani madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo yalu kulmay safiirka dowladda talyaaniga anfidhi soomaaliya ambasador caro camblinia madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba dhambaalku ka doomay safiirka dowladda talyaaniga anfidhi ambasador carlo camblina kaasoo isku wadi ra-iisul wasaaraha dalkaasiya madaxweynaha iyo safiirka iyo weliba iyo isku warayseena xaaladda lamada dal oo ee mid taariikhiye oo muddo dheernah jari dowladda talyaaniga iyo weliba onan kama hadnagaane sidii aan garab teeganta shacabka iyo dowladda soomaaliyeed welibana huweenta onan hilmaamo doonna kaalinta mugulle ayou kaga qaadan dhisowga ciidanka soomaaliyeed reedan dhisowka iyo saas oo kale welibanuun mahadnagaane madaxweynaha talyaaniga oo hambalyada handiri yeeri madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya farmaajo madaxweynaga iyo weliba dowladda talyaanigu isku codsaday intii use dhabayoon qeyb qaadana gurmadkii oon baahanyin dadka soomaaliyeed oo abaata sodorongan saamayte us-oona sikiiralayn sheegayn dad dowladda talyaaniga longo fidhinta sida lakakasaaybentiya samayta dadaalo dheeriya oo dadka gurmadkan baahan lakadersiow iyo walyaabo deg dega sida hunguriga biyo iyo daawooyinka walyaabo dowladeenka mihiisin iyo walibayo kamidayna amniga iyo dhisowka ciidanka qaranka soomaaliyeed yeeri madaxweynaha cusub maxamed cabdulaahi farmaajo welibaanuun mar kale ku codsadaan mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda talyaaniga intio galambuuta noosyan tobarowka iyo taakuleenka ciidanka soomaaliyeed iyo haddaan baahanyin iyo inta dadaal xoogan iyo hangalana sidii lingaxoojii lahay amniga iyo dhisowka ciidanka taasoo iyana qadi doonta dhowaana tiir gallawaana lakamidaysnaada yaari madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaga kale safiirka dowladda talyaaniga fadhi soomaaliya carlo camblina iyo weliba madaxweynaha cusub uusan sheegay intuus haysada taageerada shacabka soomaaliyeed oo kamidaysnina taasna muhiimingata dowladda intay reetandhasta waana ku qayb qaadata dhinaga horumarinta shacabka iyo dalkaba welibaana safiirka soomaaliya fadhi talyaaniga carlo camblina uusan sheegaya antii ku qayb qaadayana si ku wanaagsan sidii hore iyoon caawi jirana dowladda soomaaliyeed waliba aanu sheegaya inta dhinno walba isku wada hadaleena madawiinaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo walibaanu sheegay inta laga maarmaanata inta lagu faa'iidaysada awoodda shacabka walibaana intaasi usraasiyay inta hogaaminta madawiinaha cusub maxamed cabdullaahi farmaajo iyoeta mid ummadda soomaaliyeed iyo ka kalsoonyeena ku dhowaad sida unugya waybayogeka walyeelaha kukudeertay qaraxa kudhii degmada berdal kureed markio la sheegay intayo ka ciyaarayeen qaraxgaas kureed wayba dhaawacyadii laan la rooray isbitaalka dhexe ee magaalada baydhabo waybana meelasbooqday faysal dhayac xuseen warbixintanganin ku diyaariya ankiyaransodo awlaade ka dhaawaantay kureen markiyo ka yaareen bambagaameed awlaadaasiya weliba la kushanay degmada berdal ee gobolka baay wayba hata haaladii caafimaad la kadaabayba isbitaalka weyn ee gobolka baay doctor jimcaale aadan isaaq ku mid a shaqaalaha isbitaalka magaalada baydhabo iyo weliba is inkwarmaysaday ata awlaadaasi haaladii caafimaada halad awlaada siduwa koo daran gaalanga ku goxi madaganna wala ku diiri hal ilna wala ku diireen marka inta kale maasha allah faylen alxamdulilah ilaahay naxariistiis waaye eedan faylen sidii lagma lahay ma haddana macnaha safeele landabiyo dhakhaatiirta haddaba macnaha weli saarada ka jar dhakhtarka weli ka howlanye ka alcunug aan kalena faylen waljifi maasha allah waaye safeele macnaha awlaadimay ka qarahay fiyuus oo meeloyaha ku qaadeen yaa ku dhowdeen ayaa le makasaana ku dhowdeen dalla kooyan ku dhowdeen sadiidan isku oo isku abu waay bamka boodata meelaha kula baxeen marka barmeelyaal leh qaadan iyo manaf yuusuf ay malahayn awlaado ilku shana bardaal degmada bardaal cadaaladooda boqolkiiba boqol waay maya maya maya ma jiraan dhaawac kasta lisheena nooc walba hada walaal ku qabada karo awlaad haaladooda boqolkiiba boqol waa iyadan fayla insha maasha allah awlaadunya weliba ka yaareen bambagaameeda waynayo haana hana walaale wayba shal diray dhaawayaal shal gadiisan taas daraaddii waliba hesheentay yoonan kasaana bambagaameed koliseeyi dhalinyaro ku tirsan al-shabaab iyo waybayogeeka laaka bandhigay gudo magaalada tambaydhabo kureed markii la sheegay intiyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya hanis dhiibeena xasan cali daa'uud iyo faahfaahinta warkanin haya lamasgari oo ka tirsan al-shabaab iyo maybahanis dhiibena maamulka koonfur galbeed soomaaliya labadan askari oo hanis dhiibeen maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo maybalaha ka bandhigay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maybana meeliyo haska bandhiga ayaan goobroog kahayay wasiirka xubku dhigista iyo taliyaha ciidanka booliska gobolka baay iyo taliyaha saldhigga degmada baydhabo iyo saraakiil kale taliyaha qeybta booliska gobolka baay mahad cabdiraxmaan aadan iyo wasiirka hubkudhigista tababarada xasan xuseen xasan elay iyo maybayo ku hadaleena reegaan al-shabaab ka tirsan oo hanis dhiibeen maamulka koonfur galbeed soomaaliya gacanta dowladdana isu soo dhiibay laba nin oo dhallinyaro oo laba askari shabaab ah oo ka soo fakaday meesha la yidhaah saakow iyo midna magaalada baydhabo ayagoo hubaysan watana tuutahoodii iyo qoryahoodii iyo booshkoodii iyo qasnadahoodii una eg dad isu soo dhiibay wejigeeda leh ayaa noo yimid annagana waa soo dhoweynay ilaahay idin sheey dhalinyarada geekaniinka oo intay hubshay qabto walinagada doonana dhalinyaro laku warqabaaw wal borobaleen dawladda heje anku koy doon dawladdana waliba ilaahay idin sheey kaalantiye lataa ku qaadada doonta sidii ragun waliyo alla waliyo hooliyo walinka uqabada fadi sidasan la dareertaan dawladda sanayaal kunba ka holonayta inay reggaas dhiibaan reg badanna hore haniis dhiibeen hangna reggiya kumid eeyin geek insha allahu tacaala regga maqanoo duurka jaroona walilanaa xildhibaankii jiri dartiisan ku baaqadi doorashadii madaxweynaha soomaaliya maxmed cabdulaahi maxmed farmaajo iyo weyba uusa xalay ka amuuday magaalada muqdisho waa ku maxme aamiin oo nin kuwo faafaynta warkaasa gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ka tacsiyeeyey geeridii ku timid allaha u naxariistay xildhibaan saciid xasan gedi afhayeenka baarlamaanka xukuumadda soomaaliya ayaa uga tacsiyeeyey eheladii asxaabtii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed uu ka dhex baxay allaha u naxariistay ekis xildhibaan saciid xasan gedi oo ka mid ah xildhibaanadii wax ka soo doortay golaha shacabka ee lagu doortay gudaha caasimada dalka soomaaliya ee muqdisho sidoo kale marxuumka ayaa ka soo mid noqday saraakiisha xoogga dalka dowladdii kacaanka xilligaasi uu ku gaaray darajada jenaraalnimo allaha u naxariistay xildhibaan siciid xasan geedi ayaa ku geeriyooday isbitaalka digfere magaalada muqdisho halkaasi oo in muddo ah lagula tacaalayay xaaladiisa caafimaad dhinaga kalena madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wibowse ku tacsiyeyey geeridii xalay dhimashadii xalayka koyti genaraal saciid xasan geedi u hayo xubin ku tirsan baarlamaanka cusub maalmooyin dambe buuse ka xanuunsanayay magaalada muqdisho wayba tacsiyin daray dhammaan shacabka soomaaliyeed golo shacabka igar i gaar ahaan qoyskii iyo heeladiisa kubahii marxuum saciid xasan geedi oo ku mid tahay xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya xildhibaan saciid waybows hayay shaqsi usaan huri naftiisa inti usan adeega dadkii dalkaba usona rajamin rajo fayle kudeeri ciidankii xooga dalka soomaaliyeed wayban ilaahayn ku tuugaya inti naxariistii janno ku waraabiya qoyskii qoysyeyna samari iimaan ilaahay ku sii iyo eri madaweynega cusub ee dowladda soomaali maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xildhibaan saciid oo hay huban xubin ku mid ee guddigii difaaca ee baarlamaanka sagaalaad wayba markiin ka horay duusahagalay baarlamaanka federaalka soomaaliya sanadkii lamada kun tumi lamadii banaanbaxyo laga taageeraayay madaweynega soomaaliya farmaajo ayaa wayba ku dhiiday degmada buulaburd ee gobolka hiiraanga bashiir cabdulaahi ismaan iyo warkan beledweynehaninku dare degmada buulabard ee gobolka hiiraan waxaa ka dhacay banaanbax lagu taageerayay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada buuloberde qaar ka mid ah dadka ku nool degmada buuloberde dadkii banaanbaxa dhigayay ayaa hambalyo ku aadan guushii uu gaaray waxay u jeediyeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo
madaxweyne waana anfacday dadka anfacday ummaday anfacday walba madaxweyne kaclafuna kusoo dhawow
nimadii dalka oo soomaaliya oo hor u soo maray ayay dadku arkeen horumarnimadiisa ayay dadka arkeen dadka meel u dabaaldegaya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan soo dhawaynaynaa madaxweynaha mudane maxamed cabdulaahi farmaajo farmaajo ha noolaado ha noolaado ha noolaado shacabka iyo dadweynaha iyo ciidankana waxaan ka codsanayaa inay noqdaan hal far madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan dhihi lahay magaalada degmada gulburdo marka hore inuu imaayo dhibaatadeeda ogaado marka gulburdo soo dego annaga shacabka ku nool degmada gulburdo
hore allaha weyn ee naqalqay ayaan u mahadnaqaynaa ee rabitaankii ummadda soomaaliyeed makaniyey inay meeshay rabaan ay uga gudbeen doorashadii socotay marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa labada gole ee shacabka soomaaliyeed metela ee rabitaankii shacabka soomaaliyeed iyo ujeeddadau lahay ayaguna ansixiyey u codeeyane waa u hambalyaynaynaa taageerada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxaa isku dhex jiro shacabkii iyo ciidankii waa dareemi kartiin shucuurtu meeshay taagan tahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo baarlamaanka soomaaliyeed oo doortay dadweynaha rabitaan degmada buulaberde ee gobolka hiiraan waxaa ka howlgala ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika gaar ahaan kuwa jabuuti waxaana codsi ay u jeediyeen dadkii banaanbaxa dhigayay madaxweynaha soomaaliya waxaana ay sheegeen in dhibaatooyin badan ay ku haystaan degmada buulaberde
waxaan idin leeyahay anigoo guddoomiyaha arrimaha bulshada ha noolaada saraakiisha ha noolaadeen ciidamadeenna ha noolaadeen dadweynaheenna reer buulburta alla ha guuleeyo waxaa halkan farmaajo ugu furana madaxweyne farmaajo arrimaha laga sugayey inuu fuliyo tan iyo markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku guulaystay madaxtinimada soomaaliya waxaa gobolka hiiraan qaybo ka mid a ka dhacay banaabaxyo iyo kulamo lagu taageeraya madaxweynaha soomaaliya bashiir cabdullahi cismaan idaacadda warsan
isla banaanbaxyadaas iyo geekwaybaayo ku dhiyana degmada jowhar oo caasimadan ee maamulka goboleedka hirshabeelle saadaq waa ko saadaq cali ismaan oo faafahinta warkaas nin haya
taageerada ay muujiyeen shacabka ku dhaqan tuulada nuukaay oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada jowar ee caasimada hirshabeelle ayaa waxay tahay mid ay aad ugu muujinayaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo gebyahaanbaa laga wada taageeray soomaaliya oo idil marka uu ku guulaystay xilka madaxtinimada dalka soomaaliya taageerada loo muujiyey maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxay tahay mid ay aad u qaween shacabka soomaaliyeed mid walba ay caalamka ay ka joogaan wax uuna guud ahaan soomaaliya aad loogu taageeray maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba tuulada nuukaay oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada jowar ee caasimada hirshabeelle ayaa laga taageeray maxamed cabdulaahi farmaajo taageerada waxaa ka qayb galay shacabka iyo weliba nabadoono xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle maxamedow magacaada ama ka gaariisii lagu malay u muuqo magacaada ama ka
يا فلهين يا فرماجي يا فرين تايد أقاي يا فرين تايد أقاي noo sameeyo ku dadaallo nabadda noona dhiso ee ra-iisul wasaaru ku dadaalaya nabadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kor ilaa kaa dhigo soomaaliya o dhan way ku raacsan tahay mu'miniinta dhan way ku raacsan tahay kor ilaa kaa dhigo waxaan ka rabnaa anka beelile baagnahay tuulaagnahay shiidla baagnahay webigii waa naga guray ceelal ma qabno ina ceel yoo nooyeesha oo noo yeeshadaan rabnaa dhibaata waa naga badatay dhermaanyo malaygin cuneyni xataa webigii waa naga guri malay malaha jeertiin cuneyni webiga waa ka haadi kor ilaa akaadhiga waa ku mahad celinayna sideen ahlu tuulu u nahay garab qabasho xooglan kaa rabnaa hadda dhibaataa dhacday biila'aana dhacday ee abaaraa dhacay xoolihii ruuxooda waxay u bo'ohayaan baahi iyo gaanjo ay u bo'ohayaan nin walba meeshii uu joogay uu ku soo barakacay waxaan cariiri ku jirnay lixdameeyda ilaa hadda wax muxuu ahay xaq iyo xuquuq oo soomaaliya oo ka jira waxna la siihay ma jiraan cariiriyan ooga jirnay hadda hadduu ilaahay ku saari oo muxuu ahay oo adiga madaxweyne noo noqotay waxaan kaa codsanaynaa xaqa iyo xaquuqa oon soomaaliya ku leenahay in la siiyo dhallinyartii waxbarasho ma haystaan haweenkii micnaha umul raacaa dili waddan ma laha mustashfa ma haysano xamaamaad ma haysano dalka iyo dadka wax u taro diintu wax u daro ee sinnaanta iyo caddaaladda ka hadlo dadka baadiyaha deggan waxay u baahan yihiin waxyaaba aad u fara badan saadakhal ismaan redio warsan jawaar meeliisin warkaas kudhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo tumanaan kun oo reer mexico iyo weybayo jidadka haniiska baheena oona kumu daharaadahayaan siyaasado dareerka ee madaweynega dalka maraykanka iyo derbigiisa qorsheeyahaya antiusaka dhisafadahaya xajka shalqaybiyow mexico iyo maraykanka mudaharaadyaalkan oo haniiska baheen in ku badan tumug magaalo oo mexico ka yaalaan iyo weybayo an hirinayana dhar cad ad iyo boorar iyo ka qoranta erayo ku dhan ee donald trump diidmadiisa dadka arrintan ha abaabuli weybayo sheegaan antiyo fadaan antiyo dirang farin e anti dadka meksikaanka ee iyo ungmidowang ha ku horjeedowka arrinta donald trump usaka ka dhawaaqay intiuusi derbo ka dhisi doonaa antan dhexayta maraykanka iyo mexico weyba kale oo uusa madaweynega mexico ka dhalaylay antiusa guul daray sidii walku qobdowka masuq maasuqada iyo yarayowka faldambiyeedyada khamiistii una dhaafniya weyba donald trump usi saxiixay seedna amar oo lakabar tilmaamaysadaayi dembiyada iyo dadka daroogada ku ganacsadow yoona unkagoon laha antila musaafuri dadka hagalowka haysadanga warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsaga ee magaalada baydhaban danigage warkan aan la shur ismaaciil axmed isin la dareer siyaasi dhugunsidayaal anti warkanka lamid reedan ku kulmaanoy basiin ku tabaana sidaas iyo nabadgelyo